dhalinyarada ku nool magaalada Dublin ee gobolka Jubbada Hoose ayaa qabta shaqooyin kala duwan taasi oo ay ka maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Dublin ee rara gawaarida yaryar isla markaana u kala goosha magaalooyinka dalka ayaa ka warbixiyay sida ay shaqadani uga maareeyaan noloshooda magacayga ustaxan waxaa waaye isdeys maxamed cabdi Een, de- shaqadeedana waxaa iska tahay shaqo iska maalinla ah wax mushaariya ma ahan marka waxaan u kala shaqooyinka anagoo iska badan yihiin oo meelyo badan baa u kala baxaan oo dee waa la iska iska dhib badan yihiin saasoo tahayna waa iskaga dhabar adeegnaa waayo wax kaleeto camalka noo haysan male maanta fursadda noo bannaan iyada waaye marka een, sidaa wallaahi kolley dee way kala tahay Een, bosteejooyinka dhowleyna way fara badan yihiin hadda qeyb kismaayaa loo raraa qeyb xamaraa loo raraa qeybna waa qeybtan ani hadda aan ka shaqeeyo diyaaradaha iyo micnaha wixii diyaarad la saaray wixii kasoo degayo oo gaari lasii saaray xagga qaxootiyada oo kaleete gaaris nairobi dhulkaasaa usii ranaa bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir macalin xasan Een, waxaan joogaa boostada gaadiidka kismaayo iyo afmadow ay ka baxaan iyo baabuurta xiliya qaxootiga Een, meesha esteedka u ah ee boostada baabuurta laga raro Een, waan fiicanna alxamdulilah ilahi mahadsi meeshana ee, waa ilmaha korsanaa oo alyoomka meesha waan ka helnaa alxamdulilah marka een, marka isku socodkii hore ee gaadiidka uu socday hadda xoogaa wuu yari istaagay Een, waxaa waaye waa nihu alxamdulilah ilaahay mahadii marka waxoogaa isku socodkii faraha badnaa hadda ma jiro hadda shaqadii noo furmaysaa oo maasha allah